gabdhaha da-da yar ee bartay cilmiga caafimaadka islamarkaana ka howlgala mchjada magaalada beledweyne ayaa bilaabay ololaha haweenka uurka leh loogu baraarujinayo inay tagaan xarumaha caafimaadka si looga hortago dhibaatooyinka caafimaadka ee soo food saaro gabdhahan ayaa inta badan taga kaamuka barakacayaasha iyagoo ku booriyo haweenka inay la socdaan xaaladooda caafimaad ee caruurta iyo tooda islamarkaana ay yimaadaan hemsiyahajyada ka furan xaafadaha xamdi maxamed cali oo ka mida gabdhaha ka shaqeeya xarumaha caafimaadka ee xaafadaha ayaa raadiyo beello ugu warantay sababta ku dhalisay howshan idbiyada kusoo wareegnaa waa tagnaa oo waa kasoo bixinaa wacyigelin siya dadka markasta markii wacyigelin la bixiyo cudurkuu sii yaraana marka dadkaasa wacyigelin soo siinaa tuulooyinka maraa kasoo siinaa hadba si waadi marna meeshay dadka kuugu imaanana wacyigelin u baahanbu waxaa ani ahaan waxaa qaabilsanaa kudha community mobilayser waxaana dad socdo oo wacyigelin soo bixiyo oo ka hadla cudurrada sidii looga hortegi lahaa sida biyaha wasaqaysan oo kale dadka meelaha ka saaraan maxaan ku sheegaa ilmaha loo tirtiro loo dhaqo meelo la fariisiyo la hagaajiyo maxaan ku sheegday caafimaadka waa qayb ka mida nadaafadda haweenka maraan protection u qaabilsanaa oo maxaan ku sheega marka f j m oo kaleeta soo marka uu soo dhaco f j m oo kaleeta aa ka bixinaa protection si maxaan ku sheega oo u yareeda asagana hooyo kastooo uur leh adi kuu imaamayso mar kastoo ay dhibiga tagno waxaan ku wacyigelinaa hooyo kastoo uur leh inay noo timaado hooyo kastoo uur leh marka noo timaado waxaan u sameynaa wacyigelin waxaan siinaa t t fasiin waxaan dhahnaa camal caruntan ku soo noqnoqo in badan saddex jeer afar jeer bishiimo si xaaladeeda caafimaad loola socdo maadaama ay tahay qof laba nafley ah markasta kuwa xataa ilmaha nuujiyo waan ku wacyigelinaa inay imaadaan ilmaha tallaashaan waxaan kuu sheegaahay wax kasta oo oo dhibaato keeni kara si aan uga hortagnaa u dadaalnaa hortagnaa oo annaga shaqadeenna waxay bataabaataa aan nahay community mobilizer qof kasta oo maxaan kuu sheegaa duruufaysan oo waxba aan haysan oo i d b joog inaan u tagno oo soo wadno oo dhaana soo baxa maxaan kuu sheegaa adiga qof kastoo taqaanado i d b gan ma i d b kala jooga xataa sii wax keen isku imaada i d b ga imaado adi si maxaan ku sheegaa maalintii looga loo xataa waxay cuni lahayn si loogu sheego haweenka uurkale ayaa inta badan helin daryeel caafimaad iyo wacigelin ku saabsan inay tagaan xarumaha caafimaadka iyagoo haweenka qaar ay door bidaan inay ku dhalaan guryaha taasi oo mararka qaar horseedo dhiigbax sababa dhimasho